بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladii saddex iyo tobnaad ee siirada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaana inoo soo jeedinaya sheekh mustafa xaashi ismaaciil haaruun
abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin laangara ahaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta uhaysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu kamid yahay kuwa aan macduurkee dee aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxu hi waan dagaal tegaya wiilashiisiiba waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba waa annagoona annagaa dagaalka gelayne adigu iska jooga ilahayna marka horeba cudurdaarku adiga ku siiyey walaysa cala alcaraji xaraju waa kaa la yidhi adiga awalba cudurdaarna alle waa ku siiyey subxaana watacaala ee iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu u yimo wuxuu ku yidhi ilahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto luftan yare laangarada ah jannada ma dhex dhigayaabuu ku yidhi afaw bicarjati hadihi ljanna adinkan laangara ah jannada ma la tegayaabuu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawaladii bacataka bilxaqi laaطana biha aljanna alyawma in sha allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku kotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu kamid ahaa baa laydhaha raggii xooga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa kamid a xanzala ibnu abi caamir wasiil lmalaaika ninka la yidhaahdo xanzala waa saxaabi yaroo dhalinyara buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odagii abi caamir ilfasil kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacayar markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu kasoo jeeda inankuna wuxuu kasoo jeedaa xagga safka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laba isdhalo midba safka soo jeeda wiil yaroo aroosa buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaana la yeeday oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junuba wuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ay culamadu tasxiixinayaan oo uu warinayo alxaakim fi mustadraki albanina uu ku sheegay inuu xasan yahay insha allah xasan iyo saxiix kuu noqdaba waa xujee ayaa wuxuu nabigu tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam ina saaxibakum latasluhu malaaika war ninkan buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam shahiidkan malaaig baa maydhayse maxaa jira waa la weydiiyey dabeetana waxaa la ogaaday inuu soo degdegay oo yimi goobta dagaaleed isagoo maca jinaabadiisii wata laakiin nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya ina saaxibakum latasluhu malaaika kan malaaig baa maydhaysa buu nabigu ku yihi alayhi salaatu wasalaam oo janaabadii ka reebaysa isna wuxuu kamid ahaa nimanka goobta tan ku shahiidoobay asxaabu siyar ragga ay wariyaan waxaa kamid a inkastoo sanad saxiix aanu ku soo aroorin bay yidhahdaan laakiin ninka kan haddana ibnu xajar saxaabadu ku tarjumay inuu kamid ahaa mukhayriq nin la odhan jiray mukhayriq waa nin kamid ah culamadii yuhuudda gaar ahaan culamadii reer banu nadiir waxaa la yidhahdaa wuxuu dardaarmay xoolihiisii oo dhan wuxuu yidhi nabiga alayhi salaatu wasalaam buu u dardaarmay hadduu dagaalkan ku geeriyoodo isla raggii dagaalkan galay buu kamid ahaa bay yidhahdaan ee ku shahaado qaatay inkastoo aanay axaadiis saxiixa ku soo aroorin islaamnimadiisa hataa axaadiis saxiixa hore aanay kusoo aroorin lakin ibnu xajar wuxuu ku tirinaya inuu kamid ahaa saxaabada waxaan garan karnaa muslimiintu siay jihaadkan ugu ugu soo dhiiranaay inay soo galaan laba nin oo waaweyn baa jiro daha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi xusuunta dumarka iyo carruurta lasii gala sida siirada ibnu hishaam uu soo aroorinayo ee xaakimna uu mustadrikiisa kusoo saaray isaga iyo dahabibana ay tasxiixinayaan wuxuu nabigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam labada nin maadaama ay da ahaayeen iyagu qalcadihii caruurta iyo dumarka lagaga yimi inay ku jiraan laakiin waa diideen inay nebiga soo raacaan mooyaane iyagoo shahaado doonaya waa laba nin oo waaweyn midi waa saabit ibnu waqash ka kalena waa xudayfa bnu lyaman abihi labaduba waxay kamid ahaayeen dadkii ku shahiidoobay ama saabit faqatalahu lmushrikuun saabit ninka la yidhahdo isaga gacantii nimanka gaaleed buu ku dhintay yamaanna waataynu nidhi isagu markii taladu qasantay ee la iskala garan waayey ayay qolo muslimiini moodeen inuu gaalada ka tirsan yahay oo seeftun bay ku boobeen nin weynoo daana u ahaa waa ku xudayfa lahaa war waa aabbahay war waa aabbahay intaanu laba maqal ayaa kow lagaga siiyey ragga goobtan ku geeriyooday isna wuxuu kamid ahaa camar ibnu uqaysh nin la yidhaahdo camar ibnu uqaysh waxaa lagu tilmaamaa sunan abi daud buu kusoo arooray baa la yidhahdaa isaga xadiidkiisu camar ibnu uqaysh waxaa la yidhahdaa uxud horteed inuu islaamayba lama ogeyn wuxuu kamid ahaa dadyawgii diinta aadka u necbaa weliba muslimiintana yani kasoo horjeeda islaamnimada muslimiintu markay arkeen na waxay dhahen war naga had adigu dee dagaalka maxaa xagaad ku socotaa wuu diiday inii qad aamantu buu yidhi waar ilaahay rasuulkiisa rumeeyey baneeya dabeetana wuu dagaal galay wuu dagaalamay wuu dhaawacmay marka isagoo dhaawac oo aad u liitaan lasoo qaaday waxa u yimi sacd ibnu mucaad odaygii qabiilada ka tirsanaaya dabeetana walaashiibu wuxuu ku yidhi na bal waxayd weydiisaa ninka kan salii xamiya liqawmik aw adaban lahum aw adaban lilahi wa lirasuulih aw adaban lilah weydii bu ku yidha waxaad tidhaahdaa war ma talka qabiilnimaa ku qaado talkaabaad difaacaysa oo waxaa tii dee talkaa waa kan qolo qabiil kale kusoo duulay wax ka dhici oo iyadaad u cadhaysnayd cadhaha tolkaa u cadhaysantaybaad dagaalka ugashay mise ilaahay dartii baad u cadhaysnayd oo gaaladaad necbayd oo ilaahay dartii wuxuu ugu jawaabay bal adaban lilahi walirasuulih maya waxaan u diriraya ilahiy rasuulkiisaan difaacaya bu yihi xadiidku wuxuu tilmaamaya famaata fadakala ljana wama salla lilahi sala wuu geeriyooday jannana wuu galay baa la yidhi isagooan weli tukan yani haddunbuu islaamay dabeetana haddunbuu dagaalka galay dabeetana haddunbuu shahaado helay salaadna muu tukan wey yani maaha macnaheedu salaad la-aan baa janno lagu galaa ee ninkani waxaanu gaadhinba waktigii salaada la tukan lahaaba haddunbuu islaamo haddunbuu dagaalka galay dabeetana haddunbuu shahiidoobay intaanu weli salaad intaanu weli salaadba tukanin ayaa naftu ka baxday ahlu taariikh waxay kaloo wariyaan in kastoo kan isaga sanadkiisa aanu xoog badnayn nin kale oo ay yidhahdeen maalinta si fiican buu u dagaalamay laakiin uu nebigu yidhi ahlu naarku kamid yihi dabeetana ninkii baa la raaraadceeyey akhiiran waxaa la ogaaday ninkani inuu qabiilna u dagaalamayey markii dambe nabarku uu ku adkaaday wuu dhaawacmay kadibna isagaa israaciyey oo markuu adkaysan kari waayey nabarkii ayuu geeriyooday yani labada nin waxa udhaxeeya labadaba dagaalkay ku dhinteen laakin waxa udhaxeeya waa niyada niyat ljihaad inta ay leegtay baad arki karaysaa marka midna ilahay dartii oo keliya unbu udagaalamayey midna ahdaaf kale udagaalamayo dana kale kii ilahay dartii udagaalamayeyna waxa la yidhi waa shahiid kii danta kale udagaalamayeyna dee shahiidna noqon waa dhimayna dadyawa maalintan xooga udagaalamay waxaa kamid ah xataa haween waxay soo arooriyaan culama taarikh islan la odhan jiray umu camaara nusayba bintu kacb almaziniya waxaa la yidhahdaa waa xataa waxay isku dayday inay nebiga xoog u difaacdo oo in badan badan bay maalintan dagaalantay baa la yidhahdaa ilaa iyo lagu dhaawacay meesha tan waxaa la ibnu qami ninkii la odhan jiray habaarka qabay kaas baa dhaawacay baa la yidhaha waxay soo aroorinayaan saaxibu fatx ilbari wuxuu sheegaya xamna bintu jaxsh alasdiya inay yana kamid ahay dadka waraabinayey laakiin asxaabu sir haddana qiso labaad oo taa cagsigeedaa bay soo arooriyaan laakiin waxaa cad uun axaadiis saxiixana kusoo aroortay inay haween dagaalkan la socdeen saxaabiyaadii oo waraabinayay dadka muslimiinta jarxaagooda caaisha iyabaa kamid ah umu sulaim iyabaa kamid ahaa dadyawgii muslimiinta dhaawaca intay dumarkaasi intay yaacaan oo darbadya qaadaan oo soo dhaamiyaan magaalada ka keenaan bay keenaan oo dhaawacay afka kaga shushubaan biyahoo noqdaan idan waxay yidhahdeen culimadu waxay daliilu tahay inkastoo dumarka aan jihaad ba lagu lahayn haddana inay iska banaan tahay hadday ciidanka raacaan waxaynu arki doonaana haween kaleo midiya sitoo dagaala la socdo dambana waynu arki doonaa qaar kale oo nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu ku riyooday dad muslimiina oo meel ka dagaalgalayo bad dhexdeed ka dagaalamaya weydiisanayo dumaroo le ilaa rasuulkiisiy igu duceynaa kuwa kamid noqdo kuwa badda ka dagaalamaya haween baa ku jiray muslima calaa kulli xaal min baabi tatawuc waa dagaalami karaa laakiin farad iyaga kuma aha haddii aanu ahayn bay leeyihin meel dee cadowgu intuu soo wada galay muslimiinta o dhan lagu wada qabsaday markaas bay dhahdaan dee cid waliba wayna isdifaacda laakiin waxa uun muuqata inaanay xishmada iyo wanaagga marnaba ka tegaynin iyo dharkooda fiican iyo waxaasi o dhan inay sitaan in loo baahan yahay inkastoo muslimiinta dhib badan loo geystay haddana waxa muuqata dagaalka kani inuu wakti badan socday labada kooxoodbana inay daaleen qolana inaanay gaadhin guulkama dambaysa inuu ku gebagaboobay gebagabadiisii nooc min intixaaba qolo inay gurato kuwa kalena ay ku dhici waayeen inay ka daba tagaan ay halkooda kaga xadhaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu saxaabadiisii dhan u guro oo buurta uxud dhankeeda uu ururiyo oo uu isugu yeedho isagoo u dhawaaqaya axaadiis صaxiixa oo bukhaari xadiiu warinayana waxaa ku cad maalinta tan nabiga calayhi salaatu wasalaam inay soo daadegeen laba malag jibriil iyo mikaail oo ay nabiga difaaceen calayhi salaatu wasalaam ilahay baa hore ugu ballan qaaday de inaanu gacan bini aadam ku dhimanaynin dabeetana waxaa soo daadegay laba malag labadaa malag waxay kamid ahaayeen wixii difaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxa xadiis oo kaleoo ku asaxday maalintan dagaalkan in cid kale soo gashay ma jirto yani beder inay dagaalameen malaaigi iyaga qur-aan baa tilmaamayay ama qolada tan culamadu waxay yidhaahdaan uxud maalintaa labadan malag mooyaane wax nusuusoo tilmaamaysa aayaadka qur-aan ee uxud ku saabsanna culamadu waxay dhahdeen mucallaq ama mashruuط bay ahaayeen bisabri wataqwa wa ityaan ilacdaai min fawrihim saddexdaas shardi bay lahaayeen shuruuddii markay baaqatayna may imanin aayaadkan sheegaya id taqulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaati alaafin min almalaaikati munzaliin bala in tasbiruu watataquu wayaatuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bihamsati alaafin min almalaaikati musawimiin yani ma soo degeen mise may soo degeen waa khilaaf bayna alculamaa laakiin waxaa saxay oo la hubo waxaa jira un jibriil iyo mikail inay soo degeen oo nabiga difaacin alayh salaatu wasalaam dagaalkan markuu adkaaday ee muslimiinta dhibtu ku tiro badatay ee saxaabkan yar uu kala dhici doono ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku soo dejiyey lulmo ama hurda ayaa lagu soo dejiyey hurdadaasi oo ka dhigtay tubaniina inay dib u xasilaan awal waa kala lumeen oo warar beena iyo waxbaa gaadhay laakin marka kan in alla xasiliyo subxaana watacaala hurda ayuu kusoo dejiyey walidalika ba abu talxa alansaari saxaabigii gamuunka xooga u yaqaanay waxganayay waa ka xadiidka bukhaari ku yaala u tilmaamaya uu leeyahy kuntu fi man takshaahu nucaasu yawma uxud maalinta uxud waxaan kamid ahaa bu i raggii hurdadu ay qabatay xataa saqata sayfi min yadi miraaran yasqut waahudu wayasqut faahudu ilaa iyo bu leeyahy seeftu anigoo taagan inay gacantayda ka dhacdo aan gamo oo soo qabto ay gacantayda ka dhacdo oo aan soo qado ay gacantayda ka dhacda bu leeyahy horena waxaynuu soo tilmaamna ilahina waa ka qur-aanka ku leh uma anzla عalaykum min bacdi اlami amanata nucaasa yaksha طaa'ifata minkum وطaa'faة qad ahamathum anfusuhum yadunuuna biاllahi غayra اlxaqi dana اljahiliya yaquluuna hal lana min alأmri min shay qul ina اlأmra kullah lilah yani ilaahay wuxuu inoo tilmaamay dadkii muminiinta ee imaanku dhabtii uu ku jiray in alle uu ku soo dejiyey hurdo hurdadaasoo loogu talagalay inay ku xasilaan waanataynu nidhi goob dagaal ninka gam ah ama goob baqa yaalo qofka gamaa macnahiisu waxa wey waa qof aan baqahaynin waa qof yani deganaan hurdadu uxun bay timaadaa baa la idhaha qof degan un baa hurdo seexda qof dhibi haysato werweraya ma gamo qof dagaal ku jiroo baqayaana ma gamo habeen iyo maalinkay tahay doona in la isuma keeno uxun baa seexda un qof niyadiisu degantao xasiloon idan haddaad hurdo aragta macnaheedu waxa weyaan deganaanshiyaa jira qofka hurdo waayeyna waa qof aanun deganaanshiiyo waayo aan xasilooni ku jirin idan goob dagaal inay gamaan macnaheedu waxa weyaan ina ilaahay subxaana watacaala qulubtooda sugayey oo la rabay inay dad sugma noqdaan koox iimaankii ku jiray daraaddeed baa ilaahay baqihii oo dhan ilowsiiyey oo sidaasana ay u sugmeen koox kamidana ilaahay wuxuu yihi iyaga naftoodun baa werwergelisay waa kooxaha munaafiqiinta waxay lahaayeen arrinta haddaan wax ku leenahay ma waxan baa dhici lahaa muslim iyo diintoona iyagu kamay fakerayne qad ahamathum anfusuhum ba ilahay yidhi naftoodun baaba iyaga werwergelisay xaggaad nafta geysa walidalik ba ilahay wuxuu le waxay lahayn law kana lana min alamri shayun ma qutilna haahuna nucaaska yar ama hurdadan yare ku dhacdayna dadka muslimiinta waxay kusoo celisay firfircoonidoodii baa dib usoo noqotay iyo daalkii tirada badnaa ee dagaalka ay ku daaleen dagaalku wuxuu kamid yahay waxyaabaha bini aadamku ugu hordaali ogyi waayo qofku markuu jidhka iyo maskaxda iyo haddii imka laba qof isdisho saddex daqiiqadood dabadeed haddaad kala qabataan mid waliba wuu hinraagaya ma inuu labiyo tobankii maanta la eryayay waxaan ahayn waxaana laga yaabaa laba daqiiqadood inay qofka isku jireen ay isleeyahin sababto waxaweyaan qofku mar hadduu maskaxaan u dagaal galo jidhaan u dagaal galo meelima aanay u caafimaad qabin wuxuu noqdaa qofku aad bu u daala dagaal nin galun baa garanaya yani daqiiqado haddaad dagaalanto markaas waxaad noqonaysaa un daqiiqada dabadeed qof un haraagu hayo koosa dhaawacaan la waraabin karo ka kale la waraabin karo qof waliba u daalayo naftu wada haysato idan waktigay sidan u daali lahaayeen baa ilahay subxaana watacaala hurdo kusoo dejiyey dabeetana kaanamaa qof soo toosay un ay noqdeen mushrikiinta raggii kamid ahaa waxaa la yidhahdaa marasil saciid ibn lmusayib xadiis ay tilmaamaya waxaa ku jira ubay bn lkhalf baa la yidhi aljumaxi ayaa yidhi anugu hadhi maayo ma nebi maxamedo weli nolol ku jirtaa baan hadhaa ilaa aan dila mooyaane dabeetana waxaa la yidhaha nabiga alayh salaatu wasalaam baa ganay wuu la helay wuu dhaawacmay dabeetana dhexdu isna kusii dhintay dee dadna waxa ayaan dana nin nebi dilay kuwa nebiyadu dilan waa kuwa ugu cadaabka kulol aakhire kamid yihin mushrikiintii waktiga kan waxay ka quusteen in ay dagaalkii guul xaasima inay ku gooyaan yani inay guul kama dambaysa ku gebagabeeyaan way ka quusteen dagaalka dherarkiisii iyo muslimiinta geed adaynimadoodii baa daalisay markaas baa qoloba dhan u guratay un markaa muslimiintii waxay u gurteen xagga buurta uxud ayay usoo gurteen iyona may soo dabagelin laakiin abu sufyaan baa ka daba yimi ciidanka ninkii watay isla markaa hadal buu kala daba yimin oo wuu hadlay muslimiintii guratay oo aggaa uguratay ciidankale agga uga kala baxeen ayuu kasoo daba dhaqaaqay dabeetana wuu u dhawaaqay muslimiinta isagoo raba shamaata inuu sameeyo yani wiirti afi lqawmi muxamed buu markaa yidhi war ciidanka sii socda maxamed ma ku jiraa buu yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu ku yihi laa tujiibu ya sidlayasaya daraaddeed waxba u jawaabina buu nabigu ku yihi faqala fi lqawmi ibnu abi qaxaafa ragga sii socda ibnu abi qaxaafa ma ku jiraa buu yihi waa abibakr abibakr sidiq ma ku jira nabigu wuxuu ku yihi laa tujiibu waxba u jawaabina faqala fi lqawmi ibnu lkhaaab waar cumar ma ku jiraa buu yihi nimankan buurta sii fuulaya dabeetana waa la yidhi waxba u jawaabin hadii cidina uma jawaabin abu sufyaan isagaa isu jawaabay markaa intuu kibir is afuufo wuxuu yihi ina haaulaai qutiluu falaw kaanuu axyaan la ajaabu kuwaasi waa raggan maanta gumaaday hadday nool yihin waa hadli lahaayeen buu yihi abu sufyaan wuxuu leeyahay kooxdaasi kooxdaasi buu leeyahay abu sufyaan waa kuwan gumaaday hadday nololi ku jirto waa hadli lahaayeen cumar baa ishayn kari waaye markaasyo jawaabay kadabta ya caduw allahi bu yidhi been baad sheegaysaa bu yidhi ilaahay cadowgiisiyo afqa allahu calayka maa yuqdiik ilaahay waa kuu baaqi yeelay qaarku duleeya bu yidhi cumar baa markaa hadlay ole qaarku duleeya ilaahay waa kuu baaqi yeelay ee kooxdaad sheegaysaa yani ma dhimanin abu sufyaan weli faafaankiisii buu sii wadaayo markaasu wuxuu bilaabay sanamadiisii inuu xuso ucul hubl ucul hubl buu bilaabay ucul iyo hubl waa laba sanab oo kuway caabudi jireena ucul hubl buu bilaabay markaa markuu ucul hublka bilaabay ayuu nabigu yihi waar u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ilahay rasuulkiisiiyo wuxuu nabigu ku yihi waxaad tidhahdaan allahu mawlana walaa mawla lakum ilaahay baa anagana ilaalinaya noo gargaaraya wax idin gargaara idina ma haysataan ucul iyo hubl yani waxma taraan annaga ilaahay baanu leenay dheh idinna allaanu leenay idinna waxba ma haysataan ku dheh abu sufyaan warkiisii haddana uu sii wado wuxuu yidhi markii caynkaa lagu yidhi la yidhi allahu mawlana walaa mawla lakum mid idin gargaara idinkuma lihdin ayuu yidhi lana alcuza walaa cuza lakum sanamkii cuza baanu anagu leenay idinna cuza ma haysataan buu ku yidhi marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ku dhaha buu yidhi allahu mawlana walaa mawla lakum ugu celiya ilaahay baa anaga noo weliyo noo gargaara idinkuna cid idin gargaarta ma lihdin abu sufyaan baa haddana hadlay oo wuxuu yidhi ywم byوم bdr واxرb sijاal abu سfyaan wuxuu leeyahay marka kan ywم byومi bdr maanta waa maalin udhiganta bu yihi beder yani maanta beder idinkaa naga badsaday dilka oo dad badan naga dilay annana maanta ayaanu guulaysanay bu leeyahy واxرb sijaal dagaalo weligii bu ahaan jiray maalin manin وتجiduna msl lm amur bha وlam tsuni wuxuu leeyahay laakin weli waxaa laakiin maydkiina ku dhex arki doontaan msl dad markii la dilay kadib la googooya arki doontaan dadkaasi buu leeyahay lam amur biha anigu maan farin in qof mayda la googooyo walam tasuni laakin kama nixin ima yani dhibiguma hayso dadkan uu sheegaya waxa weyaan xamzay googooyeen xamze waxaa la yidhahdaa markii la dilay siday sheegaan waxaa la yidhahdaa islaantii uu qabay isagu ayaa tiri halaygooyo oo islaantan uu qabay abu sufyaan hinduu qabaa hindana aabaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeedba oo saddexdii nina beder mubaarasadii koowaad lagu dilay waa hinda bintu cutba ibnu rabiica iyo shayba iyo welid saddexdii koowaad ee lagu dilo ayay dee aaba iyo walaaliyo adeer u ahaa markaasay googoysay baa la yidhahdaa markaasu wuxuu leeyahay maan anigu farin mutladaa dhacday bu leeyahay anigu manaan odhan hala googooyo laakin lam tasuni ma eka labada tani ma eka e annaga kuwii naga dhintayna jannay qabteen idinka kuwa idinka dhintayna naar bay qabteen marka labada kooxood ee inaga tegey masina bu leeyahy labadan maalmood riwaayada dambena bukhaari ayaa wariya ala kuli xaal waxay culamada ku fasiraan sukuudkii hore nebigu lahaa iskaga aamusana tasqiiran lahu bay ahayd baa laydhaha markii uu is-afuufay uu mooday inuu xoogaysteenna wuxuu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam ujawaaba ama markay qadiyadu noqotay faanfaan asnaam la faanfaaniyo ayuu nebigu yihi ujawaaba oo ugu jawaaba yani in ilahi subxaana watacaala idin gargaarayo ibnu isxaaq iyo waaqidiba waxay sheegaan siyarkooda say soo arooriyaan waxaan sanad xoogan badan ba awadan baan rajaynaya abu sufyaan inuu la ballamay uu leeyahy dagaal kalena aan ku ballano sanadka soo socda iminkana saa dagaalka ugu dhamaaday hadda sanadka soo socdana waa inoo dagaal kale ballankaana waa lala galay baa la tilmaamaa ibnu isxaaq iyo sidaa waxay kaloo sheegayaan inuu nebigu diray alayhi salaatu wasalaam labada ciidan markay rajeysteen cali u yidhi bal qurayshi dhankay ukacdeen waayo waxaynu idhi qurayshi marka horeba waxay ka deganayd muslimiinta xaggee xagga madiine xigta waxaynu idhi uxud bay muslimiintu dhabarka soo saareen maadaama ay muslimiintu uxud dhabarka soo saareen qaabkii dagaalka taktika ay ugelayeen xaggay usoo jeedeen dooxadaa bay dhegeen qurayshi marka quraysh baaba muslimiinta iyo magaaladii madiine waxa udhexeeya ciidanka quraysheed markay dareerayeen waxa shaki ka yimi xaggay u dareerayaan in la isweydiiyo nimanku ma madiinay haddana weerar ku qaadi doonaan mise waa u dhamaatay oo waxay iska qaban doonaan makadoodii ibnu isxaaq wuxuu leeyahay waxaa loo diray caliy ibn abi aalib oo la yidhi bal soo eg meesha ay u socdaan waaqidina isagu wuxuu odhanaya sacd ibn abi waqaas buu ahaa kii loo diray istilacaasi laakin qawlka hore ayaa xoog badan caliy ibn abi aalib inu ahaa kii la diray calaa ayati xaal waxa lasoo helay qurayshiin ee wafteedana sii daysay waxeedana oo ay u socotay yani nasr xaasimna inaanay doonaynin guulkama dambaysta inaanay raadcaynaynin inay iskaga qanacday intaa ay dishay maalinta tan oo saas bay ku guurtay ku qabatay madiina ku qabatay maka baan ujeeda markii ay qurayshi dareertay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in la aaso shahadadii muslimiinta shahadada muslimiinta waxay ahaayeen toddobaatan shahiid ayaa maalintan laga dilay baa la yidhahdaa toddobaatankii shahiide maalinta la dilay laakin wax maxbuusnimo loo qabtoo muslimi ma jirin quraysh iyada labiyo labaatan baa laga dilay sida ibnu isxaaq sheegayo abu ciza nin la yidhaahdo shaacir ahaana waa laga soo qabto isaga maxbuusnimaa loo qabsaday labiyo labaatanna waa laga dilay abu cizana maxbuusnimaa loo qabtay asxaabu siira weliba waxay dhahdaan abu cizaha kana wuxuu nebigu faray weliba isna in la dilo abu cizani wuxuu kamid ahaa nimankii beder maxbuusnimadan loo qabtay horta gabayaabuu ahaa waxaanu ahaa gabayaaga inkaarta qabe muslimiinta maaga wuxuu ku jiray nimankii la qabtay maalintii beder dabeetana waxbana mu haysanine wuxuu kamid ahaa dadkii maniga lagu sii daayey waa la iska sii daayey waxa lagu sii daayey isaga shardi qura inaanu muslimiintaasi mar dambe gaalada inaanu lasoo dagaalgelin waa iska kaa sii daynana maanta layidhi laakin nada iska tago dagaal dambe ha kusoo noqoni ninkii shalayto lagu sii daayey marna sheegashada ee isaga fidyana laga qaadin waxna laga qaadin halkii dadka fidyada laga gurayay ayaa maantana dagaalkan dambe soo galay mar labaad baa dabeete maxbuusnimo loo qabtay dila buu ku yidhi siiratu ibnu hishaam waxay sheegaysaa markaasi ibnu hishaam si soo aroorinayo kaa isaga in markaa la dilay waxaa asaxday oo kale oo bukhaari sida uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta tan laba laba iyo meelahaasi inuu isugu ururiyey oo xabaal qura la wadageliyay yani inay banaan tahay dhowr qof in xabaal lagu wada aasi karo sawb waaxida maro qura inuu ku wada duuduubay xabaashuu ku wada aasayna nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu u kala horraysiinayey siday qur-aanka ugu kala xifdi badan yihin yani wuxuu manzilo nebigu ka dhigayey siay qur-aanka u kala badan yihiin ayay dee ukala cilmi badnaayeenna dadkii hore yani sidistamkan imika aynuu noole maaha qofku qof qur-aan un qaybsano aan midna ka garanayn oo kale lasoo helayn lakin dee dadkan qur-aan ka qaybsana culamana way haayeen oo saxaabadii nebiga ahaayeen alayhi salaatu wasalaam marka siday u kala qur-aan badnaayeen ayaa xabaashana loogu kala horraysiiyey dadka shuhaadada ah wuxuu faray nabigu alayhi salaatu wasalaam in sidooda lagu aaso waa shahiidka lama maydho lama waxba kale laguma tukado xabaashun baa la geeya ninkani waa nool yahay sida qur-aankuba sheegayo waxaanu nabigu yidhi ana shahiidun cala haulaai yawma alqiyaama kuwan ana qiyaamo u markhaati furaya buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam saasaa xoog badan riwaayadood baa sheega shuhadada in lagu tukadayo waa kan lakin waa iska axaadiista kulaha waa mutakalam fiiha ama dacfi badan baa ku jira bay yidhahdaan ala kuli xaal laba laba iyo saddex saddex ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ugu wada aasay bacd kamida dadka ayaa damcay shuhadadoodii inay qaataan oo magaalada madiine ku aasaan nabigu alayhi salaatu wasalaam soo celiya buu yihi dabeetana ku wada aasa buu yihi halka kan waxaa lagu wada aasay markaasi sida xadiiska abi daawud sheegayay waxaa lagu wada aasay uxud markii uu dhameeyey nabigu alayhi salaatu wasalaam shuhadadii ayuu saxaabadiisa safay ba la yidhi dabeetana ilaahay buu mahadiyey subxaana watacaala in badanoo ducada tan buu akriyay isagoo ilaahay barya allahuma laka alxamdu kulh اللهم لا قابض لما بسطت ولا باطل لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيله والامن يوم الخوف اللهم عائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفره الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم قاتل الكفر يعني دعاء سيدنا النبي وخري عليه الصلاه والسلام مركز بوفرس كيسي فولي او كنقاقي nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan bay maskaxdiisa ku jirtay baa la yidhahdaa shuhadaa uxud raad weynna naftiisa way ku samaysay walidalika ba waxa la yidhaha in badan buu xasuusan jiray uu odhan jiray ama wallah lawadadtu anii gudirtu maca asxaabi naxsa aljabal ilahay baan ku dhaartay waxaan jeclaan lahaa buu nabigu yidhahdaa saxaabada idi inaan maalintii raaco buurta dhinaceedii yani raggii shuhadada inaan la shahiidooba kuwa maalinta ayaan in badan jeclaystay bu nabigu alayh salaatu wasalaam musnadu imaamu axmed xadiid sanadkiisu xasan iyo kusoo arooray in badan baanu raggaasi maalintaas siday u dagaalameen saxaabadiisu ayay maskaxdiisa kusoo noqnoqonaysay oo waxaa la yidhahdaa caliy bn abi aalib isagoo nabigu la joogo ayuu cali seeftiisii faatime udhiibtay isagoo leh haki sayf fa inaha qad shafatnii bu cali yidhi ba la yidhi faatime udhiibta wuxuu yihi nahoo seefta way ifarax gelisay yani wax badan bay tartay maalidin isagoo seeftiisii ammaananaya cali ayuu udhiibtay xaaskiisii markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam lain kunta ajid ajidta darba bisayfik laqad ajaada sahl ibnu xunayf waabu dujana wacaasi bnu saabit alalaqlax walxaaris ibnu sima xadiidkan xaakimkaa warinaya waana xadiis saxiixa lagu tilmaama iyo haytamiba wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam tilmaamaya hadday adiga taada garaaceedu ay maalinta tan aad si fiican wax ugu tuntay wuxuu nabigu tilmaamayaa maantan rag badan oo ay sida u wanaagsan u dagaal galay inay jiraan dabeetana raggiibuu rag kamida nabigu sheegay waxaa kamid ahaa buu leeyahy sahl ibnu xunayf waxaa kamid aha budujana ninku seefta siiyey waxaa kamid aha caasim ibnu saabit waxaa kamid ahaa buu nabigu leeyahy alxaaris ibnu sima yani faatima adigu taada quraad sheegate kuwaasina waa jireen buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam
fadlan cajalada dhinaca kale warog
culamaa taarikh waxay soo arooriyaan madiina dumarkii joogay baa la yidhahdaa iyo caruurtii iyo wixii joogay baa soo baxay oo ciidankii ka hor yimi iyagoo dee waraysi dagaalkii siduu dhacay balaama raggoodii iyo haween maxaa la yidhaha caruurtoodii iyo wixii dhintay laakiin haddaynu ufiirfiirsano waxaad ka arki doontaa macaani liimaan waxaa la yidhahdaa xamna bintu jaxash ibnu xajar xagga hore wuxuu kusoo sheegay saynu soo tilmaaminay dumarkii wax warwaraabinay inay kamid ahay ibnu isxaaqna biisnaadin can abihi can ashikh majhuuliin isna iyo ibnu majaba fi isnaadi isna xadiis daciifa wuxuu kusoo aroorinaya dadkan dad ka hor yimi inay ahayd wallahu aclam wuxuu ku sheegayaa xamna xamna bintu jaxash cabdillaahi la walaalahayd oo la dilay xamza de abtigeed rum ahaay oo la dilay ku shahiidnimo qaatay meesha waxaa la yidhi markii ay soo baxdaan loo sheegay odaygeedii waxa loo sheegaa la yidhi marka ugu horeysa walaalkeed walaalkaa la dil abtigeed ba haddana loo sheegay ruma oo xamse bin cabdilmualib isna la dil ba la yidhi way istirjaacsatun ba la yidhi ina lilahi waina ilayhi raajicuun iyo astakfir allah un bay tihi dabeetana waxaa loo sheegay baa la yidhi ninkeedi markaasay welwel waxoogaa kaylaha bilowday ba la yidhi ninkeedi waa muscab ibn cumayr saxaabigii u siday calankii muslimiinta sidee markii hore la dilay kadib oo caliy ibn abi aalib calanka qaadi doono waa ninkaasi markaasa waxay wariyaan riwaayadkaasi aan xooga badnayn waxay sheegaan inuu nebigu yihi ina zawju lmara minha la bimakan ninku gabadha meel buu kaga yaala yani may qaylada may bilaabin markii walaalkeed loo sheegay ama abtigeed loo sheegay markii odageeda la sheegay ayay walwalaada bilaabay baa la yidhaha waxaa la tilmaamaa haweeney baa timi baa la yidhahdaa dabeetana waxaa loo sheegay in ninkeedii iyo aabaheed iyo walaalkeedba in meesha lagu dilay markaase waxay tihi intiiba markii loo sheegay bay tihi war nabigii iga warrama nabigi isagoo alayhi salaatu wasalaam xaalkiisa ka warrama qaaluu khayra nabigu alayhi salaatu wasalaam isagu waa khayr buu kusugan yahay ba la yidhi ya umu fulan huwa bixamdi illahi kama tuxibiin ba la yidhi waa sidaad jeceshahay ilahay mahadi buu nabigu jooga alayhi salaatu wasalaam qaalat aruniiha xataa andura ilayh itusa bay tihi horta inuu noolyahay aan arka nabiga alayhi salaatu wasalaam waa la tusay markii la tusay bay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal xadiidka kan ibnu isxaaq ayaa sanadku soo arooriyey cabdilwaxid ibn abi cawn nin la yidhahda ku jiro oo saduuq yukti ah cala kuli xaal waxay gabadhani tilmaamaysaa yani iyadoo aabaheed loo sheegay oo walaalkeed loo sheegay oo ninkeedii loo sheegay intaba in la dilay ay waxay dhahdaa ilahay rasuulkiisii muxuu falay markii la yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam waa caafimaad qabaana waxay tihi kulla musiibatin bacdaka jalal kullu musiiba bele kastaaba adiga gadaasha waa wax yar bay tihi ilahay rasuulkiisiyo yani ilahay rasuulkiisu siduu qalbigeeda ugu weynaa ay alle iyo rasuulkiisa cid walba uga jeclay waxay leedahay bel oo dhan oo dhacdaa waa yar tahay mar haddaad adigu nabad qabta ilahay rasuulkiisiyo beleda yaray sheegaysaa waa maxay waa aabaheed iyo walaalkeed iyo ninkeedii saddexdaas oo wada geeriyooday ayay u aragtaa inay bele yar tahay saddexduba haddii ilahay rasuulkiisa uu ka caafimaad qabo nabiguna alayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu muslimiinta tan ugu bushaareeyey dadkii shahiidoobay iyo waxay ajar weyn helayaan cabdillahi bnu camar ibnu xaraam oo ah ninkii markii horena celcelinayay yahuud waxaan ujeedaa munaafiqiinta eelaha wakaala eelahay rasuulkiisa udagaalama ardaydan udagaalamay magaalada difaac oo kamida raggii meesha tan ku shahiidoobay oo ka tegay hablo badan iyo jaabir oo qura ayuu haweenku wuxuu ku lahaa lima tabkiin hablihii ooya buu arkay markaasu wuxuu ku yidhi maxaad u ooyi buu yidhi fama zaalat almalaaikatu tudilu biajnixatiha xataa rufic aabbaha saxiixu muslim ku yaalla xadiiska baan rajaynaya aabbaha buu yihi kamuu suulinay malaa'igtu harayso ilaa iyo kor loo qaaday ha ooyin yani hadduu adiga kaa tegay wax meel ka khayr badan buu tegay ha u ooyin cid loo ooye maaha buu ku tilmaamaya xadiis musnad imaamu axmed ku sugan oo culimadu ay taxiixiyaan waxaa la wariyaa in uu nabigu maqlay alayh salaatu wasalaam dumarkii madiine oo dee raggii ka geeriyooday u ooyaya markaasuu yihi lakina xamza laa bawakiya lah xamze maanta isaga saaciidi uma ooyeyso xamzo nabiga adeerkii iyo dee isla ku shahiidoobay kana mid ahaa geesiyadii muslimiinta ugu waaweynaa dabeetana haween ansaarkii kamida baa ooyey oo iyana xamze u ooyey markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam maalintaasuu nahyiyey tima iska jiitiidka iyo oohinta iyo waxaasoo dhan dadka dhintay inaan loo ooyinin mujarad waxaa banaan fi shariica ilma qofka way ka iman kartaa markuu wax ka murugoodo laakiin in la iska barooriyo timaha la isrifo maryaha la jiijiido hoogayay bayayda la wadaa taas shareecada kuma banaana bale axaadiista qaarkood nebigu wuxuu ku tilmaamayaaba mararta caynkaas iyo in lagu cadaababa kuwa dhintay marka inaad dhibto qofkii kaa dhintay maaha hoogayay bayaydu ka dhintay bay dhib ku tahay walidalik ma haboona in laga daba qayliyo qofka qofkiisii ka dhintay ee ka naxaya hooyada ilmaheedii dhintay ama caynkan inay barooran oo ilma ka iman doonto waa iska taasi caadi mushkilad maaha laakiin baayayda iyo qaylada iyo samada kare yeedhka waa kaa ka mamnuuca ah shuhadaa wuxuudna qur-aanka kusoo degay waxaa kamid a ilahay leeyahy walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ba ilaha yidhi ha u malaynina ba ilaha yidhi kuwii ilahay dartii loo dilay jidka alle kuwii ku dhintay maaha qof kastoo shahiid iyo laskaga tilmaamayo mujaahid waa mid u dhintay litakuna kalimatullahi hiy alculya ilahay kelmadiisu inay kor tahay cidda loo dilaa may dhiban baa ilahay leeyahy subxaana watacaala qur-aanka alla ku tilmaamaya waa nool yihin ba ilahay leey ilahay agtiisaana lagu arsaaqaya waana ka nabigu alayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ku tilmaamaya inay jannada shimbiro qolafa inta la geliyna jannada iska daaqaan carshu raxmaan qanaadiil ku taalana inay soo hoydaan waa noolyihin kuwaasi markaas ilahayna isagoo tilmaamaya dhacdadan muslimiinta ku dhacday inaan lagu jabin baa ilahay wuxuu leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin ha daalina baa ilahay leeyahy ha daciifina hana werwerina ha murugoonina baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waantum laclawna in kuntum mu'miniin idinkaana ah buu alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwa koreeya haddaa mu'min dhaba tihiin idinkaa sarraynaya baa ilahay leeyahy yani dadka mu'miniintii inay werweraan marnaba ma laha waayo mar kastaba ilahay baa u ballan qaaday inay iyagu gacanta sare yeelanayaan haddii islaamnimadu ay ka dhab tahay qur-aanka waxaa alle ku tilmaamayaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun mithlu haddii nabar idinku dhacay baa ilahay leeyahy maanta haddii dhaawac idin gaadhay wariyaba shalaa dhaawac gaadhay baa la leeyahy subxaana wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas baa ilahay leeyahy maalmuhuna waa caynkaasi iyo maalinba nin bay ku dhacdaaye hadday maanta idinku dhacday baa ilahay leeyahy haniya jabina yani maalin baa degaan layga badiyo saasaan ku jabaya wax soconaysa maaha bale ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya am xasibtum an tadkhulu ljanna walama yaclam illahu aladina jahaduu minkum wayaclam asaabiriin ma waxa u malaynaysaan ba ilahay leeyahy inay janno iska geli doontaan iyadoon aan la muujinin oo la ogaanin kuwiina jihaadaya ee ilahay dartii u jihaadaya iyo kuwa sabraya ee sabirku dee sabirku waa marka dhibtu timaadee guul meel la guulaystay sabir ma joogo waxaa sabir iyo adayg iyo hal adaygnimo iyo ninnima soo baxda markaad adigoo lagaa xoog batay haddana aanad isdhiibeynin inaad rabto inaad dib u amaamanto aad dib u dagaalanto magaalada madiinana nimankii munaafiqiintii iyo mushri wixii hadhe yuhuuddii iyo quranqadhaadkii oo dhami waxay isku dayayeen inay dib shamaata u sameeyaan oo muslimiinta lagu wiirsado oo bale la isku dayo in la hungureeyo ma timirtii madiine iyo waa kan quraysh lafteedu waxaa la yidhahdaa meel dhexe markay marayeen ayay waxay yidhahdeen wallahi inagoo aan dagaalkii wada dhamaystirin ayaynu mala soo noqonay ee duulimaad dib ma u celina nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay taxaruk sariica inuu sameeyo oo uu muujiyo in ciidamada muslimiinta aanay soo jabin ee dagaalku kala gurasho inuu ku dhamaaday isla markaa inuu u tilmaamo yuhuuddan iyo munaafiqiintan iyo qabailkan carbeed ee gaalada ee madiine agteeda joogiya waxaa inaan hunguri dib usoo gelin oo aanay is odhanin wallahi nimankii dee la garaaciyo idina haddaa dhinaca kaga soo dhufataan waa fududaanaysa arrintuba saa daraadeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu magaaladii markuu tegay baa ciidan buu dib u abaabulay wuxuu yihi waan dagaal tegaya quraysh baa kadaba tegaya isla markaasi ciidanka ma rabo intii uxud igala dagaal gashay mooyaane in kale inay soo raacdo raggii hadda dagaal ka soo baxay daalanaayo dhaawacnaayo ee caynkan aha kuwa unbaa dib ila dagaalgelaya buu yihi waxaan iyaga ahayna dib uma kaxaysanayo waxaa la yidhi waxaa qura u ogolaaday ciidankaasi inuu raaco nin keliya jaabir ibnu cabdillahi jaabirna aabihii baa usii reebay sideed hablood bay walaalay oo hablaa lasii joog bu yidhi ana dagaal tegayay jaabirkii lasii reebay ayaa yidhi ana qaadacdaan hadda gelaya odagiina wuxuu ku shahiidoobay uxud jaabirkii qura sideeda hablood looga tegay ayaa isna yidhi aniguna raadcadan ciidan ka daba tegaya ayaa raacaya jaabir oo keliya u ogolaaday ba la yidhi dabeetana markiiba toddobaatan raggii kamida baa soo cararay ciidankii wuu isa soo urursaday waxaa laga daba yimi saddex boqol waxaa la yidhaha lix boqol iyo soddon ciidan gaadhaya ayaa dib isu soo urursaday waa ka ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ku tilmaamaya caaisha waa tale curwa ibnu zubayr bay waxay ku lahayd ilaahay aabbahaa wuxuu ka mid yahay bay tidhi iyo abubakarba kuwa ilaahay qur-aanka ku sheegaya uu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahm اlqarx liladiina axsanuu minhm wاtaqw ajru cadiim ilahay baa amaan wuxuu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wrasuul kuwii aqbalay ilahiy rasuulkiisa min bacdi ma asaabahm lqarx dhibtu intay haleeshay kadib waxaa la dhahdaa ciidankan rag badani toddobaatan kar sheegnay waa wixii shahiidnimoba dhintay ee la laayay laakin dee ciidanku dhaawiciisi o dhan u wata maca dhaawiciisi uu soo qaatay ba la dhaha maca dhaawacood iyagoo sita ayay dib usoo dagaal galeen ilahay baa markaa amaanaya wuxuu leeya kuwii yeelay ilahiy rasuulkiisa kadib dhibtu intay gaadhay liladiina axsanuu minhum ataqw ajrun cadiim ee dabeetana wanaagga sii sameeyey kuwaasi waxay leeyihin ba ilahay leeya ajar weyn caaisha markaa waxay lahayd abuuka minhum azubayr curwata ibnu zubayr bay la hadlaysaa inankii habaryar ka ahay aabbahaa waa ka mid bay leeday abubakarna waa ka mid lama asaaba rasuul lahi sal lahu alay waslam ma asaaba ywma uxud waاnsarafa canhu lmushrikuun khaafa an yarjicu qaala man yadhab fi aarihi faاntadaba minhum sabcuuna rajula toddobaatan baa markiiba soo dhaqaaqay lakin ciidanka waa iswada raacay baa laydhaha ibn isxaaq biduni saas wuxuu sheegaya inuu nebigu soo gaadhay xamra il asad meesha la ydhaahdo oo saddex maalmood uu halkaa fadhiyey isniintii talaadadii iyo arbacadii macbad alkhuzaaci ninka la yidhaahdana inuu sii maray abu sufyaan abu sufyaan iyo ciidankiisi markay muddo meeshii yara joogeen ba haddana istirahen war meeshan haddaad joogtaan nimankii dib ha ugu noqonine laakiin muujiya inaa weli sii xoog badantahin waa la ydhaha nin buu soo diray u yidhi awr sabiib iyo waxbaan ku siinaya waxaad tidhahdaa maxamed iyo kooxdiisii baqageliyo waxaad tidhahdaa nimankii ciidankii oo dhan oo iswata ayaa haddana dib ka soo socda oo halkan idinku soo aadan laakiin waa kuwa alle subxaana watacaala qur-aanka ku tilmaamaya leh aladina qaala naas kuway dadku ku yidhaahdeen ba ilahay yidhi fakshawhum cabsada ciidan oo dhan baa isku soo socdo waa kale lakin ilahay waa kale umuu kordhinin ilaa iyo iimaan mooyaane waqcadaasi uxud cumuuman qaabkaas bay u gabagabowday oo ah in nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii marka horena ay guulaystaan markii dambe rumaadaas yaanka latimna dhibta tani ay dhacday waxaynu soo tilmaamnay dagaalkaasi oo ku dhammaaday mawqif la odhan karo guul rasmiya ciidama raacin laakiin geerida iyo dhimashada la kala badsaday sida la yaqaanayna carabta waxaa caada waxaan jirtay cidda guulaysata inay meesha sii deganaato saddex maalmood meelahaasi oo kale lakin waxaynu idhi dagaalka kani maadaama insixaab qoloba dhan ay u guratay isla maalintiiba abu sufyaan iyo ciidankiisii way guureen nabiga alayh salaatu wasalaam baaba kaga dambeeyey iyo saxaabadii ayaa goobtii dagaalka kasii dambeeyey waxay tilmaamaysaa inaanu mawqifkani meel ku gabagaboobin ah guuldaro ah waxaanaynu nidhi qisada ku saabsiisan uxud waxay ahayd daris ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta barayo walidalik ba ilaa lixdan aayadood oo kamid ah fi suurati ali cimraan ayaa ilahi subxaana watacaala qisadaasi ku tacqiibinayay oo xikmada ku jirtay iyo waxyaaba badan oo alla subxaana watacaala ku tilmaamayo haddaynu markaasi weydaarano uxud wixii ay dhashay waxaa kamid ah inkasta uu nabigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam in aanay ama yahuudda madiine degan ha noqoto ama carabta agagaarka degan ha noqoto haybadii islaamku inaanay jabin oo aynu nidhi ghazwatu xamraalasad ba waxa ugu weynay waxay ahayd in la muujiyo weli in islaamku xoogan yahay raabcadii saxaabadu ay ka daba raabca tageen abu sufyaan iyo kooxdiisii haddana waxaa muuqata in war badan la isgaadsiiye oo odhanaya muslimiinta in dad badan laga laayay dhibaato badan inay soo gaadhay taasi waxay keensatay marka in dad badan ay hungureeyaan hadday noqoto madiine gudaheeda iyo hadday noqoto dabadeedaba madiine gudaheeda markaynu soo qaadano waxaan tilmaami doonaa qiso iska kooban oo aynu hore uga soo tallaabsanay oo ah dilkii kacab ibnu ashraf iyo nimankii reer banu nadiir halkay istaageen waxaa yahuudda kamid ahaa madiine degan saddex qabiil bay ahaayeen oo ugu waaweyn qabiil waxaynu soo marnay bacda beder in la raray qabiilka kaleo reer banu nadiir la odhan jiray waxay deganaayeen iyo banu quraydaba madiina iyagana midba qaswo dabadeed baa la raray yani banu qanuqaac beder dabadeed baa la raray banu nadiirna uxud dabadeed baa larabay la raray quraydana khandaq ama axzaab dabadeed qisada ninkan haddaynu tilmaamno waxaa la yidhahdaa ninka kani asliyan horta isagu waa nin qabiilada tay ka tirsan ee carbeed waxaanu ahaba la dhahaa nin xoolo badan oo macruuf agtooda ka oo aada u qurux badan oo gabay badan asalkiisana aabihii baa tolkii wax ka dilay dabeetna iska soo baxsaday wuxuu yimi madiina yahuudda reer baro nadiir la yidhaahdo xilfi wadaag heshiisa la galay nin ibn abilxuqayq la yidhahdo aynu arki doono yahuudda nimankii ugu waaweynaa kamid a ayuu gabadhiisa guursaday inantiisa ninkaa markuu inantiisa guursadayna waxay dhashay ninka la yidhahda kacab ibn lashraf kacabkani marka waa nin aad u qurux badan baa la yidhaahdaa oo gabayaana ah xagga aaba marka looga abtiriyo qabiilkan carbeed ee tay la yidhahda ka tirsan xagga hooye hadii looga abtiriyana nin reer banu nadiir oo yahuudi ah markii beder ay muslimiintu guulaysteen ayuu aqbali kari waaye uu leeyahay nimankii carbeed ee quraysh iyo caynkan iyo sidaasan ahaaba maanta saan lagu dilay dhulka korkiisa hoostiisa dhaanta geeraadkan dhaanta buu lahaa wuxuu ka mid ahaa markaa dadkii intay maka qabteen soo qaban qaabiyey dagaalkan uxudba raggii kusoo dhiirigeliyey nimanka carbeed inay dagaalamaan ayuu ahaa waxaa la yidhahdaa waa nimankay sababtiis kusoo degtay bay mufasiriinta qaar yidhahdaan aayaadkii qur'aan ay lahay lahaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti waطaaquut ويقولون للذين كفروا هؤلاء هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا waxaa la yidhahdaa quraysh markuu tegay bay yidhahdeen horta adaa dee ahlu kitaabe annaga iyo maxamed kaa iga fiican rasuulma isu dhowdi idinkan ina salafka caabudaan dhaama deetana waa kuwa ilaahay kusoo dejiye qur-aanka leeyahy wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila kuwa lagu tilmaamayo kamid ahaa kacb ibnu ashraf isagoo waxaasoo rabshada soo sameeyey ayuu haddana madiina iskaga soo noqday qalcadiisii iska degay siisii iskaga joogay nabiguna alayh salaatu wasalaam wuxuu ilaalinaya ballankii uu nimankaasi la galay reer baronadir waxba dhib uma geysan laakiin haddana wuxuu dayn waayey ba la yidhi ceebtiisii kala badatay gabayuu tiriya gabayo uu markaa nisaa saxaaba uu wax kaga sheegayo gabayaha hazalkee dumarka lagu mago oo haweenkii saxaabada uu markaasi wax kaga sheegayo carabkiisaa dhib batay maalintii dambe ayuu nabigu wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam man likacb ibn ashraf fainahu aada allaha warasuulah waryaa kacb ibn ashraf iga qaabilaya kaasi ilaahay iyo rasuulkiisaba waa dhimaya axad صaxaaba oo maxamed ibn maslama la yidhaahdo ayaa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa kaa qaabilaya yaa tuxibu an aqtula ma jecesha inaan dilabo ninkan ka takhaluso nabigu alayhi salaatu wasalaam nacam bu ku yidhi xadiiskii bukhaari su sheegayo dilhaayo ka takhalus baa la yidhi ka ah wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba faadan li an aquula shaya iyo ogolow si aan ninkan uu dhagri karo inaan wax idhaahdo yani adiga iyo diinta iyo waxbaan ka sheegayaa si aan ninkan uu wada xaajoone taa i ogolow buu ku yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam nabigu markaasi qul buu ku yidhi le waxaad doonayso maxamed ibnu maslama iyo abunaila ninka la yidhaahdo oo ah nimay xagga hooyo xagga hooyo ma radaacada xagga naaska ay walaalo ka ahaayeen kacab ibn ashraf islaam baa wada nuujisay iyo saddex saxaabo kale sheegaan culimadu dhowrkaasi saxaabe baa isu kaashaday in ninka laga takhaluso qalina maxamed ibn maslama u tegay wuxuu ku yidhi waryaa kacab ibn ashraf ina hada rajul qad sa'alana sadaqa wa inahu qad cannana ninkan maxamed la yidhahda bu ihi sadaqo bixiya un buu naleeyahy naftaanu isku kaya keeno khaati baanu ka joognaa kacab markaa halkuu arrinka ka waday ayaa lagala wadaa maxamed bu ihi khaataanu ka joognaa sadaqa bixisuu noolaha mu nafta isku kaya keena kacab ibn ashraf baa wuxuu ihi wallahi latumulana ilaahay baa ku dhaartay waa xiiqi doonta waa idin daalinaya nafta isugu kinkeenaya siduu wado maxamed ibnu maslama wuxuu ihi ha nadaali laakin dee ma rabno inaanu markiiba iskaga tagno ilaa iyo ballan arrinkiisa hubino oo meel aanu kaga soo hadhne niyo waxaan doonayaa inaad waxoogaa i amaahiso wasaqa wasaqayn yani waxoogaa raashine inaad i amaahiso ayaa kaa doonayaa bu leeya oo bal ninkaa sadaqadiisa askaga bixiyo kacb ibn ashraf adigu hadalkii markii laisku fahfahmay iyo nebiga maagistiisii wuxuu yihi waa idin amaahinaya amaah waan ku siinaya laakin waxaan doonayaa inaad rahani dhigto shay rahmaad aan kuusii haysto maxamed ibnu maslama wuxuu yihi maxaad doonaysaa inaan kaa rahmo waaye wuxuu yihi haweenkiina rahmaad isii siiya haweenkaan haynaya raashinkaan idin sii siinaya warsaanu haweenka iyaga ku rahmanaa buu yihi adigoo carabba ninkii u qurux badnaaya haweenkugu aamini mayne maxaanu kale rahmaad kuu siinaa wuxuu yihi waxaan rabaa caruurta haddaba rahmaad isiiya caruurtiina aan hayo maxamed ibnu maslama wuxuu yihi war caruurtana kuu dhiibi kari mayno dee ilmahaanu maanta rahanaa ceeb aan weligii ka hadhin baad raacaysa waa kii jawaanka lagu rahmaday baa la odhanaya weligiiba yani waxoogaaga erberiska ama waxoogaaga raashinka ninkii lagu rahmaday ayaa weligiiba la odhanaya kaana dee ilmahaasi waa ceeboobay adibu noolaan mayne hubkaanu kaa rahmaynaa buu ku yidhi hubka ayaanu kaa rahmaynaa wuxuu rabaa ninkan marka uu rabo inay dilaan dee iyagoo hubkoodii sitay imanayaan inaanu shakinin dabeetana wuxu uhi waxaanu rahmaad kuu siinaynaa hubka ee hubka rahmaad u qaado waayahay bu yihi waa aqbalaya hubka i keena waxaa la yidhahdaa abunaile iyo kooxdii kale naas iyo kale yeeleen waliba waxay dhahdeen dee qolo kale oo dad badan baano oo ninkana dhibta waa naga wada haysataa waxoogaa gaana wada rahan oo raashinkaan ku keenayna wuu aqbalay waxaa la yidhaha dhowr ka saxaabiyaba oo wada socda oo hubkoodii sita ayay habeenkii dambe u yimaadeen waana wada sheeganayeen dhammaantood waxay ku yidhaahdeen dee ninkani carabi meel kudhay nagaga wada haysaayo waana la wada colaadiyey oo isaguna naftigu isugu ka ekeeno sadaqa bixiya suu nool ahaa baa naftiina haysataa waxna amaahidaas baa loogu wadayay habeen baa la yidhahdaa dayr laylatulbadar oo kaladka ah ayaa loo yimi dabeetana meeshiisii baa la yimi markii meeshiisii la yimi ayaa albaab dabadii looga yeeday wuxuu damcay inuu soo baxo haweentiisii baa shakiday baa la yidhi waxay ku tidhi war codkan aan maqlaya waa cod bala sheegaya ee ka joog yani waxay ka shakiday waktigan dadka yeedhaya ayna takhruj hadi hadihi saaca bay tihi asmacu sawtan kaanahu yaqtaru minhu dam war waktigan xagaad u baxaysaa bay tihi waxaan maqlayaa cod dhiig ka da-aye yani codka waktigani waa cod dhiilaysanaysiyo joog bay ku tihi wuxuu ku ihi na maaha waa moxamed ibnu maslame iyo iyo ninkii islaamtuna wadanaas nuujisay abunaila la odhan jiray isagoo sii faahfaahanayana haweentiibu ufaano wuxuu yidhi ina alkariima law duciya ilaa طacna ajaab xataa ninka dee kariimka oo ninka sharafta leh xataa haddii waran loogu yeedhayana waa yeelaaye waa baxaya buu yidhi fur waa soo baxay markaasi baa la yidhi isagoo cadar isku soo buufiyo aad udug uga uga kamkamayo way garanayeen ninkan iyo faanfaankiisa iyo isla weynidiisa marka maxamed ibnu maslama wuxuu kula soo heshiiyey saxaabadii la socotay iyo abunaila iyo kooxdan waxa lagu soo heshiiyey waxayn ka dhigaynaa sidii wax cadarka urinaya dabeetana wadiyo caawa cadar rabaa kaa kamkamaya baa layidhi markaa timaha afaraa laga geliyo waa la uriye war qolada kale ma ursiya buu yidhi haa buu yidhi faanfaan buu kasii qaadayba waa ursiyo aad buu udgooy mar kale ma ku celiyaa bu ku yidhi ha buu yidhi waad ka cadarsan kartaa timuhu faraha ka geliyey dabeetana markuu timaha faraha ka geliyey buu intuu madaxa ka buuxsaday ayuu yihi war waa ilaahay cadowgiisii ku booba waxaa lagu boobay markaa seefaha iyo warmaha nabarkaa lagu boobay nabaradii lagu boobayey waa qayliyey baa la yidhaahdaa oo dabeetana maxamed ibn salama haddana toorri yar ama baal yaroo midi yaroo sitay ayuu hore markii naftu uga sii bixi weyday buu halkan kasii taagay ba la yidhi qaylo aad buu u cabaaday dabeetana naftaa ka baxday kacb ibn ashraf iyagana nabaradii ay ku boobayeen baa nin iyaga ka mid ah ayaaba seefihii ku dhaawacmay oo ay nabar kusoo gaadhsiiyeen kacb ibn ashrafna saasay kaga takhalluseen walidalik yahuudi mar labaad bay haddana dalbatay inay heshiis kale nebiga la gasho iyagoo baqay markii kacabkaa la dilay waxaasoo dhami waxay dhaceen baa la yidhahdaa beder dabadeedii laakiin aswat uxud markay timid ee waxoogaa aad moodo mushrikiintii carbeed inay soo yaro guulaysteen ama dee toddobaatan saxaabi inay dileen inkastoo aanay waxba iyagu qabsanin maxaabiisa dagaalkiina si xaasima aanay ugu gebagabaysan waxaa bilaabantay magaalada madiine gudaheedana nuxnuxi inay ka bilaabanto si aynu dareemi doono magaalada dabadeediina in carabihii joogay ay soo hungureeyaan gaar ahaan waxaa la yidhaha qabiilkii banu asad la odhan jiro o kale is-ururis bay bilaabeen isagoo uu ururinayo nin la odhan jiray ulayxa ulayxa alasadi ulayxa iyo walaalkii baa la yidhi sulayma labadaas nin qabiilkoodii bani asad la odhan jiray ayay najad ku ururinayeen iyagoo raba inay dagaal geliyaan ulayxa alasadi waa ulayxa ibnu khuwaylad alasadi ninkii la odhan jiray waa nin fursaanta carab ka tilmaaman buu kamid ahaa yani nimanka ugu dagaal adag carab ayuu kamid ahaa waxaanad ka garan kartaa waana raggii markii hore islaamka sididhibay waxoogaa dhibay haddana islaamay haddana ridoobay cukasha ibnu muxsin nin saxaabigii la odhan jiray waa ninkii dilay haddana mar dambe soo islaamay oo bacda ridda haddana islaamka kusoo noqday laakiin waa raggii futuxaadka wacdana geystay bu ahaa futuxaadkii waaweynaaye islaamiga raggii ugu dagaalka adkaa ayuu kamid ahaan jiray lakin markan waa gaal dulayxa dulayxa wuxuu ururiyey koox qabailkiisi kamid ah waxa kaloo isaga iyo walaalkii niman reer banu hudayl la yidhaahda iyaguna khalid ibnu sufyaan alhudali nin la odhan jiray ayaa oo isna waxoogaa ciida la soo ururiya carafaad ba agteeda ah waxaasoo dhami waxay isleeyihin weerar idina ku qaada magaaladii madiine ahayd ila meeshii waa tanoo la tunjuleexsay weerara ayay is yidhaahdeen qabaa'il badan oo carbeed baa markaa warar ay ka yimaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warar sheegaya in dad badan oo carabi hunguri ka soo hayaba wuxuu damcay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi si islaamka loo ilaaliyo una soo noqoto quwadiisii inaan madiine lagu soo weerarin ee cid walo hunguri ka hayaba halkeeda inuu ku weeraro walidalika wuxuu diray baa laydhaha aba salama aba salama min cabdilasad oo boqol iyo konton saxaabi wata baa la yidhahda ayuu wuxuu u diray talxa ibn khuwaylad ninkii la odhan jiray talxa iyo kooxdii watee ninkii ay walaala ahaayeen kooxdaasi boqol iyo konton muhaajiriinta kamid ah ayuu u diray iyagoo aanay filaynba de in muslimiin kusoo baxayso oo xoolahoodii iska intay meel ku ururiyaan le ciidanka ah lasoo ururiyo dagaal ha loo diyaar garoobo ayuu abasalam oo ciidan wato un baa baxreerihii galay waxay ka war heleenba dagaalkan meesha lagu hayo dabeetana wixii meesha joogiya qabiilkiiba way kala yaaceen waxoogaa xoolaa buu kasoo helay bay dhahdaan si asxaabu siira wariyaan waana soo noqday isagoo aan cidna wax dagaala la kulmin ee waxoogaa xoolaa soo helay ninkan kale khalid ibnu sufyaan alhudali la yidhahdana saxaabi cabdillahi ibnu unays aljuhani reer juhana ayuu u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas baa yidhi ninkan iyo kooxdiisa isagaana kasoo takhalusaya waxaa la yidhaha waa shahru muxaram be sanadkii afraad ee hijriyada iyo labadan qadiyadood ba dhaceen baa la yidhahdaa cabdillaha ku baxay cabdillahi ibnu unays saxaabiga la yidhahdo ayaa ku baxay dabeetana ninkan laleeyahay ciidan buu ururinayo oo xoole meel la jooga buu cidla ka helay kii buu soo dilay dabeetana waadi carina qurba carafaat waadi ku yaalla carafa agteeda ayuu ku dilay dabeetana wuu ka soo noqday labadaa kooxood iyo ciidamadii ay soo wadeenba saas baa lagaga takhalusay hudayl laakiin waxay tidhi waa inaynu u aargudnaa ninkeenaasi la dilay laakiin aargudashadii waxay ka dhigeen kitaabu khiyaamo iyo qadar kale inay sameeyaan bishii safar ee isla sanadkaas laba arrin oo waaweyn baa dhacay baa la yidhaahdaa labadaa arrin ee dhacay waa laba saxaabo oo la laayay labadan saxaababa waxaa lagu laayay qadar ama khiyaamo wafdi baa ka yimid qabiilada cadal iyo qaara la yidhaahdo ee mudariyiinta ah cadal iyo qaara wafday soo direen waxay sheegteen inay islaameen waxay kaloo sheegteen inay ubaahan yihiin cid diinta barta in la siiyo dabeetna nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen iyagoo ka codsanaya inuu cid ku daro diinta soo barta wuxuu nebigu ku soo daray baa la tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo toban nin oo uu madax u yahay caasim ibnu saabit toban nin oo uu madax u yahay ayuu ku soo daray culamaai taariikha kale waxay sheegeen lix baa yaaceen kaba lakin xadiidka bukhaara saxiixa uma baahnin markaa warka kale